Maxadka tababarka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka furay tababar ku saabsan rakibidda soolarka ku shaqeeya cadceedda. Tababarkan oo socon doona muddo sideed maalmood ah ayaa waxaa loo qabtay injineero ka socday hay'adaha ka shaqeeya soolarka iyo sidoo kale jaamacadaha magaalada Muqdisho. Injineer Cabdifataax Abshir agaasimaha waaxda tamarta ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan centerkan intii la asaas kadib wuxuu bilaabay qeybtii koowaad inuu fududeeyo ama uu qabto waxa waaye tababarada kala duwan ee solarka waan kan waa midkii ugu horeeyey oo noociisa uu la mid eh oo uu qabto centerka waa mid training oo huseyn doono insha allah oon lagu faa'iideyn doono dhammaan shirkadaha soomaaliyeed ee dhanka solarka sidoo kale tababarkan wuxuu socon doonaa insha allah ilaa iyo sideed beri sideedaas beri oo tababarayaasha kala duwan iyo dadka tababarka ka qeyb qaadan ay uga faa'iideysan doonaan insha allah dhanka practicalka ah iyo dhanka theoreticalka theoreticalka labadaba insha allah dadkan waxaa laga soo kala xulay dhammaan shirkadaha kala duwan ee rakibaadda solarka ka shaqeeya ee wadanka haddana wuxuu ka kooban yahay waxay ka kooban yihiin ilaa iyo labaatan qof tababarkan uu socon doono ilaa iyo afar baaj baajkan koowaad oo hadda labaatan qof ka kooban iyo saddex baaj kale oo soo socda insha allah oo ka koobnaan doona min labaatan labaatan labaatan tababarkan waxaa iskaashaday wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha iyo isbahaysiga solarka adduunka oo lagu magacaabo international solar alliance tababarkan insha allah waxaan rajeynaynaa inuu wax badan ka bedeli doono sectorka solarka iyo guud ahaan technolojiyada la xiriiro si kastaba tababarkan ayaa ka qeyb qaadanaya sare u qaadidda aqoonta injineerada loo qabtay tababarka